bsm اllh الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العاalمين وslى اllه وsلm عlى نbyina mحamd وعlى آlه وأصxaabه أجمعين amا bعd qala الإmam أbu cabdالرحmn النsائي رaximh اllه taعalى dikr الqasamة اlatي kanat fi اljaahilية qasaamadii jaahiliyada jirtay caddaynteedii ama sheegideedii ayuu u baab yahay ayuu u kitaab yahay oo qasaamadii iyo halkan wuxuu rabaa inuu ka galo diyooyinkii iyo waxyaabihii ku saabsanaa iyo iyo jaraaxaadka wuxuu ku bilaabay marka qasaamada qasaamadana waxay tahay in qofku uu ku dhaarto ama dad ay ku dhaartaan dhaar marka ay ku mutaysanayaan qof wax ka dilay dhiiggiisa qof wax ka dilay waxaan ujeedaa diyo ay ugaga mutaysanayaan dadkiisa ama qawad qisaas ay uga mutaysanayaan cinda bacdi ahlilcilmi sida aan sheegi doonno waxaana la yidhaahdaa qasaamadu waa dhaar mowd waa dhaar marka mowd ku tacalluqda waay waxayna leedahay sabab ay ku waayo wa wax keeno ayaa jiro qasaamada waxa keenayana waxay tahay qof in meel lagu dilo dadna markaa ama qof mucayan a lagu tuhmo lowth wax la yidhaahdo oo tuhum keeni karana meesha uu jiro lowthku marka waxaa ka mid a hal markhaati bis in la haayo oo markhaati labaad aan loo haynin waa hal markhaati waa waa tuhum lowthku wuxuu noqon karaa inuu yidhaahdo qofkii dhaawaca gaaray isagoon dhimanin qatalanii fulaan hebelaa idilay inuu dhaho ninkii idilay waa hebel waayo dadka badanaa markay dhimanayaan oy xaaladaas ku jiraan qofkii dilay qofaan ahayn inuu sheegto ma badna naadirna xugun male ibnu cabdilbar sida uu leeyahay waa iyada lafteeda marka waa lowth calaamadu ah waxaa kaloo lowthku uu noqon karaa dad waxaa sheegay dhaartooda aan la qabanaynin maalan markhaatidooda ilmo yaryar oo kalea ka markhaati kacay naagaa ka markhaati kaceen addoonaa ka markhaati kacay adu dhaarta haddii aynan dhammaystirmin tuhunna uu jiro calaamad waayo marka xaaladdaas markay dhacdo waxaa waajibayso qasaama qasaamaduna marka waa sida soo socoto ayb wabihi qaala marka axkaamay leedahay axkaamteeda hadba meeshii aan xadiidka aan ku marayno ayaan uga hadlaynaa in sha allahu tacaala wbilisnaadi اlmutasili ilى اlmusanifi qaala akhbarana moxamed bnu yaxya wa huwa duhliyu qala xadaana abu macmar wahuwa cabdullaahi bnu camrin alminqariyu hiqat habt qala xadaana cabdulwaariث huwa bnu saciid qala xadaanaa qaطnu abulhaytham qala xadaanaa abu yaziid almadaniyu wa nazilu اlbصra maqbul rawaa lahu اlbukhaariyu wالnasaئiyu can cikrimata can ibni cabaasi qaala awalu qasaamatin qasaamo midii ugu horeysay kaanat fi ljaahiliyati oo jaahiliyada ahayd dhexdiisa kaana rajulun nin wuxuu ahaa min bani haashimin reer bani haashim ka mid ah ista'jara rajulan nin ayuu shaqaalo ka dhigtay min qurayshin oo qurayshta kale ah min fakidi axadihim quraysh yacnii lafaheeda mid ka mida ah qaala wuxuu yidhi fandalaqa macahu fii ibilihi qowsaar buu u ahaa ninkan reer bani haashim baa qowsaar ahaaye fandalaqa macahu fii ibilihi geeliisii ayuu marka la tegay geelii buu marka shaqo iyo daaji yacnii inuu daajiyo ayuu ula tegay fa mara bihi rajulun nin ayaa soo maray min bani haashimin oo reer bani haashim ah qad inqatacat curwatu juwaaliqihi kiishkiisa dhegtiisa ou go-ay juwaaliq marka waxaa weeyaan waa weelka weel maqaar ka samaysan oo alaabaha lagu rito waa farisiyun mucaraf ayb asal ahaan ereyga farisi waa marka kiishkii alaabta uu ku ridanayay dhegtii iyo siddadii laga qabanayay ayaa ka go-day ninkii fa qaala wuxuu yidhi akithnii war iigu kaalmay biciqaalin iigu kaalmay dabar ashuddu bihi aan ku xirto curwata juwaaliqii aan ku xirto curwata juwaalaqii kiishkayga dhegtiisa kiishka aan ku xirto yacni dhegtiisa aan ku adkaysto ayb laa tanfiru libilu geelaan kaama cararaayee hal dabar iskii dabarkaas aan ka dhigto dheg dheg aan ka dhigto leanna dabarka geelaa lagu dabraa dabarkii marka wuxuu le geelaan koray hoos kaa carari maayo iska dhaaf hal xaba isii fa acdaahu ciqaalan dabar ayuu siiyey yashuddu bihi curwata juwaaliqihi uu ku xirto falamaa nasaluu markay degeen wa cuqilat ilibilu geeliina la dabray ilaa baciiran hal rati maahani ile hal dabaraa maqan moogtahay faqaala aladii ista'jarahu kii uu kiray shaqaalaha ka dhigtayba wuxuu ku ayaa yidhi kii isaga shaqaalaha ka dhigtay baa wuxuu ku yidhi maa sha'nu hada albaciir ratigan sha'nigiisu waa maxay lam yucqal aan la xirin min bayni alibili geela ku dhex jiro dhexdiisa qaala wuxuu yidhi laysa lahu ciqaalun dabar ma leh qaala fa ayna ciqaaluhu aawo dabarkiisii qaala mara bii rajulun min bani haashimin baa isoo maray qad inqatacat curwatu juwaalaqihi ay go-day fastagaahanii waa i kaalmo dalbay faqaala wuxuu yidhi akithnii biciqaalin war dabar iigu kaalmay ashuddu bihi curwata juwaalaqii aan ku xirto laa tanfiru libilu geela ma cararaayo ma didaaye fa acdaytuhu ciqaalahu dabarkiisii baan siiyey faxadafahu bicasan ninkii marka ulbuu kusoo tuuray kaana fiiha ajaluhu ushaas dhexdeeda uu ahaaday waqtigiisiiba ulbuu kusoo tuuray tiis ay gashayba markii uu usha ku dhuftay ninkii waa dhintay waa ku dhintay macnaha fa mara bihi rajulun nin ayaa soo maray min ahli lyaman intuusan dhimanin waay dabcan fa qaala wuxuu yidhi atashhadu lmawsima xajka ma tegaysaa qaala maa ashhadu ma tegayuu yidhi wa rubamaa shahidtu inaan tagana waa laga yaabaa ilaa xajka meel laysku arkay ahayde jaahiliyadiina waa waa xaji jirtay qaala wuxuu yidhi hal anta muballiqun canii risaalatan adigu ma tahay mid iga gaarsiinayo warqad fariin macnaa fariin maratan hal mar oo min adahri zamanka ka mida mar uun fariin ma iga gaarsiinaysaa qaala nacam buu yidhi haa qaala idaa shahidta almawsima fanaadi haddaad mawsimka tagta dhawaaq yaa aala quraysh dheh fa idaa ajaabuuka hadday ku maqlaan fanaadi dhawaaq yaa aala bani haashim fa idaa ajaabuuka fasal can abi aalibin abu aalib su-aal oday oo kale uu ahaa fa akhbirhu u sheeg ana fulaanan hebel qatalanii inuu i dilay fii ciqaalin dabar dartiis inuu ii dilay yacnii dabar inuu ii dilay ninkaas xarig yaroo dabara inuu igu dilay dartiis u sheeg qaala wamaata almusta'jaru kii marka la shaqaalaysiistay oo qowsaarka ahaa waa dhintay falamaa qadima aladii ista'jarahu kii shaqaalaha ka dhigtay markuu yimid soo galay ataahu abuu aalibin abuu aalib ayaa u yimid faqaala wuxuu yidhi maa facala saaxibunaa war ninkeennii maxaa ku dhacay qaala marida waa jiraday buu yidhi fa axsantu lqiyaama calayhi waa u dadaalay oo waan xanaaneeyey uma maata waa dhintay fa nasaltu waan degay fadafantuhu waa duugay arrintaas saasoo kalea marka tuhmad weyn bay leedahay dabcan qof inta dhintay nin inuu iska maamulo hal nin oo uu iska duugo waa la su-aali karaa marka su-aalii tuhum waa ka imaan karaa ayb dadka qaar marka waxaa laga yaabaa inay daacad yihiin ayagu aysan waxba dilin laakiin hadhow ay yidhaahdaan marka la yidhaha taxqiiq loo diro inay dhahaan baa laga yaabaa ixsaanba maxaa igu watay inaan ixsaan sameeyaba adduunku sida hore hadda maba ahanba soo maahan duurkaas hadda haddaad adoo baabuur wato nin yacni soo qaado baabuur dilay shil galay ood meel keento lagu daaweynayo waa in adiga sug lagu yiraa ilaa dadkiisa ka yimaadaan ama isagu soo miirsado inaad adiga dishay ilaa lama ogey taasoo kale marka xaq waa laysugu leeyahay ayb ama haddii kale hadday jiraan dad ku shaqo leh hawshaas ayaga wac u sheeg adigaa taabanin ayb ninkii marka warkaasuu sheegay faqaala wuxuu yidhi kaana daa kaana wuxuu ahaa daakan ahla daaka kaagaas mid ahl u ah minka adiga xaggaaga ka astaahilo yacnii arrintan ninkaas agtaada waa ka astaahilay bis intaasuu yidhi famakuha xiinan waqti buu nagaaday uu joogay uma ina arajula alyamaaniya ninkii yamaaniga ahaa aladii kaana awsaa ilayhi oo u dardaarmay an yubliqa canhu inuu ka gaarsiiyo waafa almawsima xajkii buu yimid qaala wuxuu yidhi ya ala quraysh qaaluu hadihi qurayshun waa tan quraysh qaala ya ala bani haashim qaaluu hadihi banu haashim waa tan reer banu haashim qaala ayna abu aalib qaala hada abu aalib waa kana la yidhi abu aalib qaala wuxuu yidhi amaranii fulanun hebel baa wuxuu i amray an ubliqaka risaalatan fariin inaan kusoo gaarsiiyo ana fulaanan qatalahu fii ciqaalin ninkii hebel ahaa inuu dilay dabarna uu dilay faataahu abuu aalibin baa yimid faqaala wuxuu yidhi ikhtar minaa ixdaa halaatin saddex arrimood mid kamida doora niihow in shi'ta an tuwaddiya mi'atan min alibili haddaad boqol halaad oo geela aada diyo ku bixinayso yeel fa innaka qatalta saaxibanaa baad dishay khata'an baad ku dishay kama wa in shi'ta haddaad doontana yaxlifu khamsuuna min qowmika tolkaa konton ka mid ah baa dhaaranayaan annaka lam taqtulhu adiga inaadan dilin waa mucayan hadda asaga ninka la haystaa waa mucayan tolkaa ayaa dhaaranaya leanna tolka diyaday dhiibayaan hadhow ayb konton marka tolkaa abaa dhaaranayso ayaa dhaaranayaan inaadan adigu dilin fa in abeyta haddaad diidid qatalnaaka bihi waa kuu dilaynaa marka haddaad intaa labadaaba haddaad diidid ta kale marka waxay noqonay inaan kuu dilno fa ataa qowmahu dadkiisiibuu u yimid fadakara dalika lahum arrinkiibuu u sheegay faqaaluu waxay yidhaahdeen naxlifu waa dhaaranaynaa fa atathu mra'atun haweeney baa u timid min bani haashimin reer bani haashima abu aalibay u timid kaanat taxta rajulin minhum qoladaas nin ka mid ah ayaa qabay qad waladat lahu ilmay u dhashay faqaalat waxay tihi yaa abaa aalib abuu aalibow uxibu waxaan jeclaanayaa an tujiiza bnii aniga wiilka aan dhalay oon qoladan u dhalay inaad iska daysid haadaa oo kan ah birajulin min alkhamsiina yani inaad markaa ku bedeshid y inaad yacni deysid birajulin min alkhamsiin nin marka kontonkaa ka mid ah ayb oo marka tujiiza yaa dhigan hadda tujiirana bacdi nusakhaa dhigayso yani nin kontonka dhammaystiroo kale dooro oo kan marka iska daa oo ku badbaadi sidaasay ku tiri iyada marka waa reer bani haashim qoladaana ilmo u dhashay marka waxay leedahay marka anigu wiilkayga ha laga daayay dhaartan oo qof kale marka kontonkii hadhow ha dhammaystira ama adigaba iska badaa walaa tusbaru yamiinuhu dhaartiisa lama laaziminayo yacni dhaartiisa ha laasiminin waa khabarun bimacna nahyi ama walaa walaa tus walaa walaa walaa walaa tusbir yamiinahu dhaartiisa ha goynin laazim ha ka dhigin fafacala waa u yeelay marka isaga hadduu iska daayana dacadadkii kontonka ahaa wax waa ka dhi waa dayn karaan dhaarta waa iska cafi karaan ayaga fafacala sidii buu yeelay faataahu rajulu minhum nin qoladii ka dhashay oo kalea u yimid faqaala wuxuu yidhi yaa abaa aalib aradta khamsiina kontonaad rabtay rajulan an yaxlifuu inay dhaartaan makaana mi'atin min alibil boqol geela boqol halaad booskood konton nin inay u dhaarato ayaad rabtay yusiibu kulla rajulin baciiraani kontonkooda marka nin walba maxaa kusoo aadaya laba laba neef yaa kusoo aadayso fa haadaani baciiraani waa kuwaanaa buu yidhi laba rati qaado faqbalhumaa aqbal canii aniga iga aqbal walaa tusbaru yamiinii aniga dhaartayda la laasimin maayo xaysu tusbaru laymaan dhaaraha marka la laaziminayo markaanuu dhaartaas waa ka haray awel maxaa iga soo gaarayay laba halaad labadii halaad hoo waa ka baxay dhaar faqabilahumaa waa aqbalay abu aalib wa jaa-a hamaaniyat waarbacuuna rajulan afartan iyo sideed nin ayaa marka yimaadeen waayo ninna waa la dhaafay oo naagtii reer bani haashimaa dhashay gabadhoodaa dhashay waa iskaga dhaafeen ninka kalena ee labadii halaaduu keenay waa la dhaafay afartan iyo sideed ayaa timid xalafu way dhaarteen qaala ibnu cabaasin ibnu cabaas wuxuu yidhi fawaladii nafsii biyadihi baan ku dhaaranayaaye macbuudka nafsadeyda gacantiisa ku jirtee maa xaala alxawlu sanad sooma wareegin sanadkii ma soo wareegin wa min athamaaniyati waalarbaciina afartan iyo sideediina caynun ay ka baaqi tahay il isha oo tadrifu milicsanaysa yacnii a sanad ma soo wareegin afartan iyo sideedii il libiqsanayso ama yacni saas isugu laabmayso marna faydmayso iyadoo aynan jirin manaa kulligood waa la-deenoo waa dhinteen dhaartii bay ku halaagsameen qasaamadu marka meeshaas jaahiliyadu sidaasay ahaa jirtay sharciguna waa sugay marka haddii marka xaaladdaas marka tuhumka iyo kale iyo lagu dhaaranaayo konton dhaaroodaa looga fakanaa marka waxay uga duwan tahay qadaha kale iyo dacaawida kale dhaarta waxaa dhaaranaya dadka dacwada qabo marka kale sidaas ma aha albayinatu cala almuddaci walyamiinu calaa man ankar hadda mudicigii dacwada qabay ayaa kontonka dhaar maraya haddii uu dhaaran waayona waa gaaraynaa waxaa kale ka istimbaadeen culimada shaaficiyada madhabta qowlka adharka ah waxaa weeyaan dhaar kas yacni dhaar kasta oo ku saabsan dhiig dhaartu mar hadday ku tacalluqdo qof dhintay dhiiggiis waa konton mar walba yacni keliya maahan tuhumka iyo qasaamadan keliya maaha haddiiba yacni dilba ay ku saabsan tahay waa dishay iyo ma dilin iyo baabka haddayba taagan tahay ama qasaama ha ahaato ama yaynan ahaanin dhiigba haddii lagu dhaaranayo kontonaa la mara dhaar kontonka marka maxaa loo yeelay waa loo dadaalaa dhiiga shaniga dimaa'da marka sharcigu aada u adkeeyey ee hal dhaar inaad dhiig uga fakanayso may ma noqonaysa waa qowlul adharka oo madhabtu sidaas qaala baabu lqasaamati qasaamadiibuu u baab yahay axkaamtiibu waa degelaa marka wa bihi qaala akbaranaa axmed bnu camr bni sarx wayunusa wayunusu bnu cabdilaclaa qala akbarana bn wahbi qala akbaranii yunusu can ibni shihaabin qaala axmed bnu camrin wuxuu yidhi qaala akbaranii zuhri wuxuu yidhi akbaranii abu salamata wasulaymaanu bnu yasaarin can rajuli min asxaabi rasuuli اllahi sal l slama min alansaari ka mid ah yuu ka warinaa ana rasuula اllahi sal l slama nebiga aqara alqasaamata qasaamadii buu sugay calaa maa kaanat calayhi siday ahayd buu ku sugay fi ljaahiliyati jaahiliyadii yacnii jaahiliyadii siday ahaydoo kontonkii dhaarood buu nebigana u daayey sala allahu calayhi wasalam wabihi qaala akbaranaa moxamed bnu haashim qala xadaana alwaliidu wa alwaliid bnu muslim qala xadaana alawsaaciyu can ibni shihaabin can abi salamata wasulaymaana bni yasaarin can unaasin min asxaabi rasuuli اllahi sal l slam ana alqasaamata kanat fi ljaahiliyati bay ahayd faaqarahaa rasuulu llahi sal l slam nebiga waa sugay calaa maa kanat calayhi siday ahayd korkeeduu ku sugay fi ljaahiliyati jaahiliyadii waqadaa biha wuxuuna ku kala xukumay bayna unaasin dad min al ansaari ka mida fii qatiilin nin la dilay iddacowhu ay ku sheegteen calaa yahuudi khaybar ayuu nebigana ku xukumayba khaalafahumaa macmarun damiirkaa marka iyo u laabanayaa awsaaci iyo yuunus labadooda waxaa khilaafay macmar oo muxuu ku khilaafayna xadiidkii wuxuu ka dhigay shaykhu zuhri ibnu lmusayab ayuu ka dhigay wbihi qala akbarana mxamed bnu raafic qala xadaana cabdالrazaaq qala akbarana macmaru can الzuhriyi can ibni اlmusayab qala kanat اlqasaamaةu fi اljaahiliyati bay ahayd uma aqarahaa rasuulu llahi sal ly slam fi lansaariyi buu ku sugay alladii wujida la helay maqtuulan isagoo mid la dilay ah fii jubbi lyahuudi yahuud ceelkooda dhexdiisa intay dileen bay meel isaga tuureen faqaalat ilansaaru waxay tidhi alyahuudu qataluu saaxibanaa yahuuddii waxay dileen annaga ninkeennii qisadoodana waa imaan doontaa saddexdan xadiid marka muxuu ka rabaa qasaamadu islaamka in lagu sugay dhexdiisa tii horena maxay ahayd jaahiliyadii inay jiri jirtay qaala baabu tabdiyati ahli اdami fi lqasaamati dhiigga dadka iskale bilaabashadooda in ayaga lagu bilaabo fi lqasaamati dhaarta dhaarta marka waxaa lagu bilaabayaa dadka dhiigga leh وبه qال أخبرنا أحمد بن عمر بن سرح qال أخبرنا بن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن أbي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري وهو مدني ثقة أن سهل بن أbي xثمة بن عبدالبر marka wxuu yihi سماع أbي ليلى من سهل صحيiح qaar baa مجهuuل ku sheegay inuu yahay مجهuulna ma ah buu yihi waa معروف ayب أن سهل بن أbي xثمة أخبره أن cبداللahi بن سهل cبداللahi بن سهل iyo ومxayiصة labada nin kharajaa ilaa khaybara khaybar ayay u baxeen min jahdin abaar asaabahumaa ku asiibtay yani xaalad adagoo abaar dhacday darteed ayay waxay u aadeen khaybar badar iyo waxbay u doonteen fautiya muxayisatu muxayiso ayaa loo yimid fauqbira waxaa loo sheegay ana cabdallaahi bna sahlin qad qutil cabdullaahi in la dilay wa turixa in lagu tuuray fii faqiirin ceel ibnulahiir wuxuu leeyay alfaqiiru albi'ru wa qiila alqaliilatu lmaa ceelku markuu biyo yar yahay oo gorof uu yahay oo kala wa meeshaas iskaga tuureen marka ow caynin ama il meel ilbiyood faataa yahuuda yahuud buu u yimid muxayisa u imaanayo faqaala wuxuu yidhi antum wallaahi qataltumuuhu idinkaa dilay wallaahi ayb marka dhaartaani waxaa laga yaabaa de inay iska tahay tii hadalka isaga jirtay oo yamiinu laqwiga adaa yeela wallaahi haa wallaahi maya wallaahi oo kale iska faqaaluu waxay yidhaahdeen wallaahi maa qatalnaahu allaan ku dhaaranay maanan dilin uma aqbala waa soo jeesta xataa qadima calaa rasuuli llahi sal l slam ilaa nebiga u usoo galay fadakara dalika lahu arrinkaabuu u sheegay uma aqbala huwa waxuwayisatu isaga muxayisa iyo xuwayisa ayaa soo qaabileen wa huwa akuuhu xuwayisana waa walaalkiis akbaru minhu waa ka weyn yahay iyo wa cabduraxmaan ibnu sahlin saddexdooda cabduraxmaan wuxuu la dhashay ninka la dilay fadahaba muxayisatu muxayisa wuxuu doonay liyatakallama si uu u hadlo waa tegayoo si uu u hadlo wa huwa aladii kaana bikhaybara waana ninkii khaybar joogay faqaala rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu yihi kabir kabir yani ninka weyn ha hadlo ninka weyn ha hadlo wa takallama xuwayisatu xuwayisa waa hadlay marka uma takallama muxayisatu baa haddana hadlay faqaala rasuulu llahi sala ll slam nebigu wuxuu yidhi imaa an yaduu saaxibakum yahuud inay saaxibkiina diyo ka bixiyaan wa imaa an yu'danuu bixarbin ama in dagaal la ogeysiiyo waayo wax ka dhexeeya ma laha fakataba nabiyu sal ll slam nebigu waa u qoray fii dalika arrinkaa yani in qoraal ayuu amray waa la qoray waa u diray fakatabuu way soo qoreen inaa wallaahi maa qatalnaahu annaga maanan dilin faqaala rasuulu llahi sala ll slam nebigu wuxuu yidhi lixuwayisata iyo wa muxayisata wuxuu ku yidhi iyo wa cabdiraxmaan taxlifuuna waad dhaaranaysaan watastaxiquuna dama saaxibikum waad dhaaranaysaan idinka saddexdiina saaxibkiina dhiiggiisana waa mutaysanaysaan meeshaan marka waxaa laga qaadanaya awalan lowth ayaa jiro waayo yahuud cadowtooyo ayaa jirtay maadaama marka iyaga xaafadooda laga dhex helay ciddi shayna aan la ogeyn ayagana dakana iyo cadowtooyo iyo ay jirtay lows ayaa marka meeshaas horta ka jiro tan labaadna waxay tahay dhaarta in lagu bilaabayo qolada wax sheeganaysa mas'aladan wayna khilaafsan tahay sida dacaawida qaabkeeda sida ay tahay waa khilaafsan tahay waayo dacaawida kaloo dhan dhaarta waxaa laga rabaa muddacaa caleyhiga ile laba way waa moogtahay waa muddaci iyo muddacaa caleyhi muddaciga marka waxaa la yidhaahdaa ninka warkiisu sida asalka uu khilaafsan yahay man yukhaalifu qowluhu daahira yacni qofka warkiisu uu khilaafsan yahay sida muuqato asal maxaa ah marka qofna inuunan dembi gelin marka ninka dhahaya ninkaanaa qof iga dilay asalkii waa khilaafsan yahay asagaa laga rabaa marka inuu cilmi la imaado wax caddaynayo in asalkaasi la khilaafay maadaama ninkan kalena calal asli uu yahay kan wax lagu sheeganayo dhaaruu isku beriyeeli karaa isaga marka hadduu dhaarta ka cabsado qariina marka waxaa imaanaysa ninkan marka wuxuu dhaarta uga cabsaday xoogaa nooc waxaa waaye qariino waay kan kalaa marka dhaarta loo soo celina waa hadday maal iyo wax ku saabsan ay tahay bismi llah marka imaa an yaduu saaxibakum shaafici wuxuu ka qaatay qasaamadu diye unbaa ku sugnaanaysa bis qisaas ma ku sugnaanayo masaladana marka masalo waxaa waaye fuqahadu isku khilaafaan waay oo alimaamu shaafici wuxuu leeyahay dadka hadda hadday konton dhaarood maraan diye unbay helayaan ee ninkan aada qabsateen hooda disha la dhihi maayo wuxuu leeyahay dhaar wax laguma dilaayo alimaamu shaafici isagoo halkaas u maray imaamu maalik wuxuu leeyahy maya dhaarta wax waa lagu dilaa konton dhaar hadday maraan ninkii ay ku sheegteen waa loo soo qabanayaa waxaa la leeyahay wata waa dilanayaan marka hadday qof marka hadday dad badan ku sheegteenna saddex qof ay ku sheegteen imaamu maalik wuxuu leeyahay saddexdooda mid ka mida ayay dooranayaan kaasaa la dilaa marka kuwa kalena see la yeelaa xabsi muddo sanadaa la xiraa xabsi bay gelayaan tacsiir baa lagu dhufanayaa aduu marka baabu tacsiira kuwa kale lagu fulinaa kanna qisaastii u qaadanaa laakiin inay kulligood ay dilaan dhaar dad badan laguma dilaayo waayo halkii baaba laysku haystaa halkii qof saddex qof ama shan qof haddii la dhihi lahay waa loo dili karaa soddon ay ku sheega lahaayeen markaasaa soddon qof loo dilaa qofkii muqdi laba soddon qof ayuu ku sheeganaa markaasaa loo dili lahaa meeshaas marka labadaas qowl baa ku jirto marka alimaamu shaafici imaa an yaduu saaxibakum halkaasay qabsadeen ayuu qabsaday maaligna daliilkiisa waa keen waa sheegi doonaa ayb taxlifuuna watastaxiquuna dama saaxibikum maalig xujay u tahay laftiisa saaxibkiina dhiiggiisaad yeelanaysaan qisaasta dhiig waa lagu yeeshaa laakiin qoladan kale waxay leeyihiin watastaxiquuna waxaad mutaysanaysaan bidami waxaad mutaysanaysaan maa yajibu bidami saaxibikum shaafici sidaas u fasira marka watastaxiquuna waxaad mutaysanaysaan dama saaxibi saaxibikum ay maa yajibu bihi maa yajibu bidami saaxibikum saaxibkiina dhiiggiisa waxa waa waxa yacni waa ka waajibayo ayaad yeelanaysaan oo waa maxay diyo waayuu leeyahy wax ka waajibayo wahiya diyatu laakiin ibnu cabdilbar aad wuxuu yihi waa ta'wiil baciida qaaluu waxay yidhaahdeen laa maya ma dhaaranayno qaala wuxuu yidhi fataxlifu lakum yahuudu dhaarta marka waa la celinaya yahuudi baa dhaa ayaa dhaaranayso yahuudi baa idiin dhaaranayso qaaluu waxay yidhaahdeen laysuu muslimiina muslimiin ma aha yani dhaartooda maxay noo taraysaa muslimiin maba ahane fawadaahu rasuulu llahi sala ll ly slama min cindihi nebiga isagaa marka agtiisa jeebkiisa ka bixiyey diyadii ninkaas ayb marka meesha waxaa laga qaatay hadday qoladan dhaarta ka baqaan qolada kalea loo soo celinaya idinka dhaarta waa ka beri noqonaysaa bis hadday dhaartaan wax waajibaya ma leh bixinta oo nebigu ou diyada bixiyeyna waa tabaruc qalbigoodau kabaa waa min baabi tabaruc ee ee baytulmaalka laguma laha diyada noocan oo kale waajib kuma aha waa iska min baabi tabarucoo dadka unin markaa la kabo bis fabacatha ilayhim bimi'ati naaqatin boqol halaad buu usoo diray xataa udkilat calayhim uddaar ilaa xaafadooda loogu keenay oo loo soo geliyey qaala sahlun wuxuu yidhi laqad rakadatnii minhaa naaqatun xamraa mid guduudan ayaa iharaatisay buu yidhi waa xasuustaa wa bihi qaala akhbaranaa moxamed bnu salamata qaala akhbaranaa bnu lqaasim qaala xadaanii malikun an bni abi can abi leyla bn cabdillaahi bni cabdiraxmaan bni sahlin can sahli bni abi xahmata anahu akhbarahu warijaalu kubaraau min qowmihi rag waaweyn isagay rag kaloo waaweyn oo qowmkiisa ka mid ah waxay sheegeen ana cabdallaahi bna sahlin wamuxayisata kharajaa ilaa khaybar ay u baxeen min jahdin asaabahum fautiya muxayisatu faukhbira ana cabdallaahi bna sahlin qad qutil wadurixa fii faqiirin ow caynin faataa yahuuda faqaala antum wallahi qataltumuuhu qaluu wallahi ma qatalnaahu faaqbala xataa qadima calaa qowmihi fadakara lahum huma aqbala huwa waaquuhu xuwayisatu wahuwa akbaru minhu iyo cabduraxmaan bnu sahlin fadahaba muxayisatu liyatakalam wahuwa aladii kana bikhaybar ayuu ahaa faqaala rasuulu llahi sal l slama limuxayisata kabir kabir yuriidu sina fatakallama xuwayisatu baa hadlay uma takallama muxayisatu faqaala rasuulu llahi sal l slam ima an yaduu saaxibakum wa ima an yu'danuu bixarbin fakataba ilayhim rasuulu llahi sal l slama fi dalika fakatabuu ina wallahi ma qatalnaahu faqaala rasuulu llahi sal l slama lixuwayisata wamuxayisata wacabdiraxmaan ataxlifuuna watastaxiquuna dama saaxibikum ma dhaaranaysaan dhiiggana ma yeelanaysaan waa loo kala qaybinaa marka dhaarta awliyaau lmaqtuul calaa xasabi irhihim ayaa loogu qaybinaa dhaxalkooda maalan ninka dhaxalka ninkaas nus ku leh shan iyo labaatan dhaaro dhaaranay kontonkii nusoo ka dhaaranay ninkii kuleh markaa ninba intuu ku leeyahay haddii marka kasri iyo jajab uu imaado see la yeelaha waa la iska siyaadinaa marka kontonka kasriga waa la kabaa ninkii xisaabtiisu ay noqotay maalan laba iyo bar saddexaa laga dhigaa dhaarood markaas ile bar dhaar oo nus a ma jirte laakiin ibnu cabdilbar isaga wuxuu leeyahay sidaas maahane ninka mar walba dhaxalka ku xoolaha badan aa loogu daraa kasrigaas waxa ka soo haro meeshaas aa lagu daraa maadaama isaga uu xoolo badan qaadanayo calaa xasabi alirthi ay marka dhaartan kontonka ay u kala dhaaranayaan ayb qaaluu waxay yidhaahdeen laa maya qaala ma dhaaranayno qaala fataxlifu lakum yahuudu baa idiin dhaaranayso qaluu laysuu bimuslimiin fawadaahu rasuulu llahi sal l slam min cindihi fabacaha ilayhim bimi'ati naaqatin xataa udkilat calayhim uddaar qaala sahlun laqad rakadatnii minha naaqatun xamraa qaala dikru ikhtilaafi alfaadi nnaaqiliina likhabari sahlin fiihi dadka soo guuriyey xadiidka sahl alfaadiisa say isugu khilaafeen khilaafkaana sidaan arki doona saddex weji waayo min halaathati awjuhin ayuu ku socdaa oo arkaynaa marka wa bihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaana leysu can yaxyaa can bushayr bni yasaar xadiidka hadda fiiri udub dhaxaad waxaa u ah yaxya bnu saciid alansaari ayaa u ah dadka marka yaxya bnu saciid ka warinayo tiri khilaafkooda markaas had arkeen riwaayada koowaad yaa iskale alleyth leyth bnu sacd can yaxya can bushayr bni yasaarin can sahl bni abi xatmata qaala yani qaala yaxyaa waxasibtu waxaan malaynayaa qaala busha qaala ay qaala bushayrun inuu yidhi wa can raafic bni khadiij sahl iyo raafic inuu raafic ku daray baan u malaynaa buu leeyahy anahumaa qaalaa waxay yidhaahdeen labadooda sahl iyo raafic kharaja cabdullaahi bnu sahl bni zayd oo muxayisatu bni mascuud xataa idaa kaanaa bikhaybara tafaraqa waa kala tageen fii bacdi maa hunaalikay ku kala tageen meelahaas wax ka mid a xaafadaha uma idaa bimuxayisata waaba isaga oo yajidu cabdallaahi bna sahlin arkaa helaayo qatiilan maqtuulan xaal uu yahay mid la dilay fadafanahu waa duugay uma aqbala ilaa rasuuli llahi sala ll slam ayuu soo qaabilay huwa waxuwayisatu bnu mascuud iyo cabdiraxmaan ibnu sahlin wa kaana asqara alqowm cabdiraxmaan saa ugu yaraa dadka fadahaba cabduraxmaan yatakalamu qabla saaxibayhi inuu hadlo ile walaalkiis waa saa uga dhowey faqaala lahu rasuulu llahi sal l slama kabir ilkubra kan weyn weynee fi sini da-da kan ku weyn fasamata waa aamusay watakalama saaxibaahu baa hadleen uma takalama macahumaa dabadeed waa hadlay iyaga macooda fadakaruu lirasuuli llahi sal l slam ay u sheegeen maqtala cabdillahi bni sahl dilkiisa faqaala lahum wuxuu ku yidhi ataxlifuuna ma dhaaranaysaan khamsiina yamiinan konton dhaar watastaxiquuna saaxibakumna ma mutaysanaysaan ow qaatilakum qaaluu kayfa naxlifu seen ku dhaaranaynaa walam nashhad ma jooginba meesha qaala fatubri'ukum yahuudu yahuudaa idin beri noqonayso khamsiina yamiinan konton dhaar ayay idinkugu beri noqonee qaaluu wakayfa naqbalu aymaana qowmin kufaar dad gaala a seen u rumaysanaynaa dhaartooda u aqbalaynaa marka dhaartiina hadduu diiday oo ma yeelayo qofkan dhaartiisa uu yidhi de xukunkii iyo dacwadii bis waayo marka meel lagu kala baxaa ma taagna falamaa ra'aa dalika rasuulu llahi sal l slam nebigu markuu arkay kaagaas acdaahu caqlahu diyadii isagaa bixiyey tabaruc ahaan wa bihi qaala akbaranaa axmed bnu cabdata huwa dabiyu qala akbaranaa xamaadu waa ibnu zayd qaala xadaanaa yaxya bnu saciid ninka labaad waa waa xamaad marka can bushayr bni yasaar can sahl bni abi xatmata waraafic bni khadiij anahumaa xadaaahu ana muxayisata bna mascuudin wcabdاllahi bna sahlin atayaa khaybara fii xaajatin lahumaa fatafaraqaa fi naqli beerihii timirtay ku kala baxeen faqutila cabdullahi bnu sahlin waa la dilay fajaءa akhuuhu cabdiraxmaan bnu sahlin waxuwayisatu muxayisatu bna camihi ilaa rasuuli llahi sal l slam fatakalama cabduraxmaan fii amri akhiihi inuu ka hadlo u damcay wahuwa asqaru minhum waana ka yaraa faqaala rasuulu llahi sal l slam alkubra midka weyn ha bilaabo liyabda'i lakbaru kan weyn ha bilaabo yani alkubra qadimi lkubra kan weyn hormari ayb liyabda'i lakbaru kan weyn ha bilaabo fatakalamaa way hadleen fii amri saaxibihimaa faqaala rasuulu llahi sal l slam wadakara kalimatan macnaaha kelimad buu sheegay macnaheedu tahay yuqsimu khamsuuna minkum konton idinka idinka mida dhaaranayso faqaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuula allah mru amrun lam nashhadhu marka konton idinka mida kontonku hadday wax dhexlaayaan waa dhaaranayaan laakiin haddaynan wax dhexlaynin kuwa wax dhexlaayaa dhaaranaya dhaaruhuna marka ninkiiba qadarka dhaxalkiisu dhaartu ay gaarayy marka dhowr dhaaro ama sida yacnii laga fahmayo madaahibta qaar yani dad xataa aan dhaxalka lahaynoo laakiin qaraabada waa imaan karaan hadday sheeganayaan dhiiggan ayb laakiin cinda maalig isku mid maaha ninka dhaxalka wax ku leh iyo iyo midka yacnii wax cafi karo iyo midka cafiskiisu ounan ansaxaynin hadhow xukunkan isku saameyn ma noqonayaan tafaasiishaasna marka ibnu cabdilbara aada ugu dheeraaday faqaaluu waxay yidhahdeen marka faqaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuula allah amru amrun lam nashhadhu kayfa naxlif arrin aanan goobjoog ka ahayn see ugu dhaaranaynaa qaala fatubri'ukum yahuudu biaymaani khamsiina minhum qaluu ya rasuula allah qowma kufaar fawadaahu rasuulu llahi sal l slam min qibalihi qaala sahlun fadakaltu mirbadan lahum waxaan galay buu yihi meel timirta lagu qallajiyo ay lahaayeen farakadatnii naaqatun min tilka alibil hal geelaa ka mida ayaa aniga markaa i haraatisay wabihi qaala akhbaranaa camru bnu caliyin qaala xadaanaa bishrun wahuwa bnu lmufadal qaala xadaanaa yaxya bnu saciid ninka saddexaad waa bishru bnu lmufadal can bushayr bni yasaarin can sahli bn abi xatmata ana cabdllahi bna sahlin wamuxayisata bni mascuud ibni zayd anahuma atayaa khaybara wahuwa yowmaydin sulxun sulxi bay ahayd markaas fatafaraqa lixawaa'ijihimaa bay u kala tageen faataa muxayisatu calaa cabdillahi bni sahlin wahuwa yatashaxatu fii damihi isagoo ku galgalanayay dhiiggiisa qatiilan maqtuulan la dilay fadafanahu waa duuday uma qadima almadiinata waindalaqa cabdiraxmaan bnu sahlin waxuwayisatu ilaa aakhirihi marka xadiidka inta kale waa isleeyihin ayb wa bihi qaala akhbaranaa ismaaciil bnu mascuudin qaala xadaanaa bishru bnu lmufadal qala xadaanaa yaxya bnu saciidin can bushayr bni yasaar can sahli bni abi xatmata qaala indalaqa cabdullaahi bnu sahl muxayisatu wahiya ilaa khaybara wahiya yowmaydin sulxun fatafaraqa fii xawaa'ijihimaa faataa muxayisatu calaa cabdillahi bni sahlin wahuwa yatashaxadu fii damihi qatiilaa fadafanahu uma qadima almadiinata wou soo galay faindalaqa cabdiraxmaan bnu sahlin waxuwayisatu wamuxayisatu ibna mascuudin ilaa rasuuli illahi sal l slam fadahaba cabduraxmaan yatakalamu faqaala lahu rasuulu llahi sal l slam kabir ilkubraa wahuwa axdathu lqowm ayuu ahaa ilaa aakhirihi ataxlifuuna bikhamsiina minkum ma ku dhaaranaysaan konton idinka idinka mid ah watastaxiquuna qaatilakum kiinii aada sheeganaysaan inuu dilay ayaad mutaysanaysaan waa mutaysanaysaan marka maalig wuxuu leeyahay waa yani waa laidiin dhiibaa waay haddii laidiin dhiibana waad dila kartaan haddii camdi aada ku sheegataan haddii aada ku sheegataan khaطa'na dil ma jira markaas ow saaxibakum ama saaxibkiina faqaaluu ya rasuula allah kayfa naxlifu walam nashhad walam nara faqaala atubari'ukum yahuudu bikhamsiina yahuud ma idin beri noqonaya konton dhaarood ma idinkugu beri noqonaysaa faqaluu ya rasuula allah kayfa naakudu aymaana qowmin kufaarin facaqalahu rasulu llahi sal l slam min cindihi wa bihi qaala akbaranaa moxamed ibnu bashaar qala xadaanaa cabdulwahaab waa ibn cabdilmajiid athaqafi qaala samictu yaxya bna saciidin kii afaraad waay soo maha leyth iyo xamaad iyo bishr bnu lmufadal iyo cabdulwahaab ibn cabdilmajiid aan haynaa qaala waa iswaafaqsan yihiin intaas marka qaala samictu yaxya bna saciidin yaquulu ahbaranii bushayr bnu yasaar can sahli bni abi xatmata ana cabdallahi bna sahlin alansaariya wamuxayisata ilaa akhirihi marka ayb wa bihi qaala ahbaranaa moxamed bnu mansuur qaala xadaanaa sufyaan waa ibnu cuyayna waa ninka shanaad qaala xadaanaa yaxya bnu saciidin can bushayr bni yasaarin can sahli bni abi xatmata qaala wujida cabdullahi bnu sahlin qatiila fajaءa akuuhu wacamaahu xuwayisatu wamuxayisatu wahumaa camaa cabdillahi bni sahlin bay ahaayeen ilaa rasuuli llahi sal ly slam fadahaba cabduraxmaan yatakalamu ilaa aakhirihi inta kale oo isleeyihiin intaas marka xadiidka mawsuulay ka dhigeen arsalahu malik bnu anas imaamu malik marka wuxuu ka dhigay xadiidka munqaic yani waa mursal buu ka dhigay khilaafkii koowaad waa kan marka awalu khilaafin waa kan oo maxay tahay asxaabu yaxyaa ayaa iskhilaafeen shan xadiidka mawsuul ay ka dhigeen maaligna mursalo ka dhigeen qaala alimaamu الnasaa-iyu qaala alxaaris bnu miskiin qira'at calayhi waana asmac can ibni اlqasim qaala xadaanii maliku can yaxya bni saciidi can bushayr bni yasaari anahu ahbarahu ana cabdallahi bna sahlin aka marka qisada miyuu joogay bushayr maya alansaariya muxayisata kharajaa ilaa khaybara fatafaraqa fii xawaa'ijihimaa faqutila cabdullaahi bnu sahlin faqadima muxayisatu faataa huwa waakhuuhu xuwayisatu wacabduraxmaan ilaa rasuuli illahi sal l slam fadahaba cabduraxmaan liyatakalama limakanihi min akhiihi dartiis faqaala rasuulu llahi sal l slama kabir kabir fatakalama xuwayisatu baa hadlay muxayisatu fadakaruu sha'na cabdillaahi bni sahlin faqaala lahum rasuulu llahi sal l slam ataxlifuuna khamsiina yamiinan wtastaxiquuna dama saaxibikum ow qaatilikum ruwaadda maalig marka sidaan ma isku khilaafin qaala maalikun qaala yaxyaa fazacama bushayru ana rasuula اllahi sal l slama wadaahu min cindihi inuu isaga jeebkiisa ka diyeeyey nebiga sal l slam qaala khaalafahum saciid bnu cubayd aلطaa'iyu riwaayaadkan o dhan waxaa khilaafay saciid fi lxaqiiqa marka xadiidka yaxya waa kasoo baxnay saciid bnu cubayd wuxuu khilaafaa yaxya bnu saciid waa khilaafka labaad marka wa bihi qaala akhbaranaa axmed bnu sulaymaan qaala xadaanaa abu nucaym qaala xadaanaa saciid bnu cubaydin الطaa'iy can bushayr bni yasaarin yuu la siman yahay saciid saciid yaxya bnu saciid uu la siman yahay can bushayr bni yasaarin zacma ana rajula min alansaari yuqaalu lahu sahlu bnu abi xatmata akhbarahu ana nafaran min qowmihi inطalaquu ilaa khaybara ayay tageen fatafaraquu fiiha waa ku kala tageen fawajaduu axadahum qatiilan midkood in la dilay bay arkeen faqaaluu liladiina wajaduuhu cindahum kuwii agtiisa agtooda ay ka heleen ayay ku yidhaahdeen qataltum saaxibanaa baad disheen qaaluu maa qatalnaa ma aanan dilin bay dheheen walaa calimnaa qaatilan mid dilayna ma ogin fainطalaquu ilaa nabiy llahi sal ll slam ay u tageen faqaaluu waxay yidhahdeen yaa nabiy allahi inطalaqnaa ilaa khaybara fawajadnaa axadanaa qatiilan midkaan oo la dilay aan aragnay faqaala rasuulu llahi sal l slam alkubra alkubra faqaala lahum ta'tuuna bilbayinati calaa man qatal mukhaalafada waa tan marka dhaar ma dhihine wuxuu yidhi markhaati keena ayaad keenaysaan ciddii dishay ninkii dilay markhaati ku markhaati furo keena qaaluu waxay yidhaahdeen maa lanaa bayinatun markhaati ma haysan qaala fayaxlifuuna lakum bayinuu weydiiyey ayaga dhaarta marka laguma bilaabin markay yidhaahdeen markhaati ma haysanana fayaxlifuuna lakum waa idiin dhaaranayeen marka yaa dhaaranaya marka yahuudi meeshaas marka mukhaalafaa ku jirta waayo riwaayaadkii hore o dhan dhaarta waxaa lagu bilaabayey kuwii dhiigga dalbanayay riwaayadanna waxaa dhaaranayaa la yidhi kuwii lagu sheeganayo yahuudda ah ayaa la yidhi meeshaasna marka waa mukhaalafo labaad marka mukhaalafadaas marka xanafiyadaa sidaan qabsatay oo xanafiyada ayaga waxay qabaan mudiciga ma dhaaranayee mudaca caleyhigaa la dhaarinayo sida saa'iru dacaawi sida ay tahay da dacaawida kaleo dhan marka laisdacweysto ninka wax inkiraayaa dhaarto ee unba taa unbay tanna lamid tahay konton unbay ku dhaaranayaan xanafiyada marka riwaayadan ay qabsataa marka ibnu cabdilbar wuxuu yidhi hadihi riwaayatu ahli اlciraaq can bushayr bni yasaar fi hada alxadiid wa riwaayatu ahli اlmadiinati canhu ahbatu in shaa allah wuxuu yidhi reer madiinana waxay warinayaan sidii hore reer ciraaqna waxay warinayaan dhaarta munkirka inuu leeyahay kulligoodna waxay ka warinayaan bushayr ibnu yasaar bushayr waa madani madaniyiintaa ku horeeya uu leeyahay marka riwaayaadka madaniyiinta ayaa xoog badan wahum bihi aqcadu wa naqluhum asaxu cinda ahli اlcilmi labada riwaayo marka maslaku atarjiix waa la kala rajaxa middaan waa marjuux waa laga raajaxsan yahay midda horaa raajaxsan wuxuu yidhi marka waqad xaka alahramu can axmeda imaam axmed isagana waxaa ahram imaam axmed wuxuu ka wariyey أنه ضعف xadيiثa سacيid بن عubayd kan waaba ضaciifiyey hada can bushayr وaqaala wuxuu yihi aلصaxiixu can bushayr bni yasaar maa rawaahu yaxya bnu saciid xadiidka yaxya bnu saciid ayaa asax ah qaala axmedu wailayhi adhab zuhrina waxaa ka timid laba riwaayo mid ku bilaabayso mudiciinta iyo mid kale oo cagsi ah xukunka uu zuhri xukumi jirayna wuxuu ahaa mudiciga inuu kontonka dhaar bilaabayo taana waxay ku tusay in zuhri riwaayaadkaas hore uu rajaxayo khaalafahum camru bnu shucayb khilaafkii saddexaad marka waa kan ayb marka xadiidka inta kale waa qaaluu laa nardaa biaymaani اlyahuud wakariha rasuulu اlah sal l slam nebigu wuxuu nacay an yubdila damahu dhiiggiisa inuu eber ka dhigo fawadaahu mi-ata min ibli sadaqa qaala khaalafahum camru bnu shucayb ayaa khilaafay wabihi qaala ahbaranaa moxamed bnu macmarin qala xadaanaa rawxu bnu cubaadata qaala xadaanaa cubaydullahi bnu laknas can camri bni shucaybi can abihi can jadihi ana bna muxayisata alsgara muxayisa wiil ou dhalayoo yar asbaxa qatiilan ayaa la dilay mid la dilay buu noqday calaa abwaabi khaybara khaybar irdaheeda lagu dilay meeshaan waa khilaafka kale awliyaa la dilay aan soo haynay cabdullaahi bnu sahl halkan marka camr bnu shucayb muxuu yidhi ibnu muxayisaw ka dhigay ninka la dilay khilaafka saddexaadna kaas waayb ikhtilaafu naaqileyn marka saddexdaas wej waaye faqaala rasuulu llahi sal l slam aqim shaahidayni calaa man qatalahu adfachu ilayka laba markhaati keenso qofkii dilay ku markhaati furo waa kuu dhiibayaaye birummatihi asoo xariggiisa ku xiran arrummatu waa xarigga carabta caado waxaa u ahayd qofku markuu qof soo dilo inta qoorta xarig looga soo xiro ayaa ninkii uu ka dilayaa loo dhiibayay marka wadaa la dhahaya oo lagu sallimayay marka adfachu ilayka birummatihi asoo xarigiisa ku xirxiran waayo macnaha qisaas baa marka meeshan ka muuqanaysay dheheen in qasaamada lagu mutaysanayo qaala yaa rasuula allah wamin ayna usiibu shaahidayni xaggeen laba markhaati ka keenayo haddaan laba markhaati haysta maanba dhibkaan mari lahay leanna dadka marka ay si gaadma ah wax ku dilaan dadka waa iska fiirfiirinayaanba soo maaha haddii marka qasaamada aan la jiday lahayn nin walbaa marka inuu qof dilo rabo dadka indhahoodu iska fiirinaa dhag waa dilaa marka hadhow marka markhaati ma haysataa maya dhaaro horow ka dhaarana hal dhaar laakiin konton dhaar in lagu sii adkeeyo dhiiggaa loo dadaalaya marka qaaluu waxay yidhaahdeen marka wainamaa asbaxa qatiilan dheh calaa abwaabihim irdahoodaa lagu dilay oo maqtuul ku noqday qaala fataxlifu khamsiina qasaamatan ayb ma dhaaranaysaa konton dhaar qaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah wakayfa axlifu calaa maa laa aclam waxaanan ogeyn seen ugu dhaarana faqaala rasuulu llahi sal ll ly slam fatastaxlifu minhum khamsiina qasaamatan fanastaxlifu waan ka dhaar dalbaynaa minhum yahuuddaan ka dhaar dalbaynaa hamsiina qasaamatan konton dhaar faqaala yaa rasuula allah kayfa nastaxlifuhum wahum lyahuudu sahan yeelnaa oon uga dhaar dalbanaa waaba yahuude faqasama rasuulu llahi sal l slama diyatahu calayhim nebigu waa u qeybiyey diyadiisa wa acaanahum binisfihaa niskeeduun ugu kaalmeeyey meeshaan marka maxaa ka muuqda diyadii boqolka ahayd konton inuu siiyey riwaayaadkii horena boqol kaba inuu siiyey soo maahay riwaayadan iyadana waa marjuuxa marka ayb ibnulqayim tahdiibu sunanka markuu riwaayaadka dhan soo cardiyey kalaamulbayhaqina uu ka keenay ayaa wuxuu yidhi wayadulu calaa ma dakarahu lbayhaqiyu xadiidu الnasaa-iy can camr bni shucayb wahuwa alxadiid اtaali wasawaabu riwaayat اljamacati aladina hum a'imat ahbaat anahu bada'a biaymaani اlmudaciin falamaa lam yaxlifuu hanaa biaymaani اlyahuud wahada huwa almaxfuudu fi hadihi اlqisati wmaa siwaahu wahamun hada aakhiruhu wallah aclam wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi waalihi وaصxaabih